dhinaca kalena somalilan ayaa sheegtay in go-aanadii ka soo baxay shirkii madasha ee lagu go-aamiyey qaabka doorashada soomaaliya aanu wax shaqaa ku lahayn somalilan wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde ayaa sheegay in somalilan ay mar hore ka gooday soomaaliya islamarkaana cid ka wakiila somalilan aanay ka qaybgelin shirkaasi falastiin axmed iimaan ayaa khadka teleefonka ee hargeysa ku wareysatay cali maxamed waran cadde bismillahi raxmaan raxiim aada baad umahadsan horta waxa weye de wax la yaabo weeye waxaad la socotaa inaanu shan iyo labaatan sano kahor ka goonay soomaaliya kala noqonay midnimadii ama wadajirkiyagii hore aanu dawladda isku darsanay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii anagu dawlad gaaro ingiriisku gumaysta baan ahayn iyagana talyaaniga gumaysana ayaa gumaysan jiray marka waxa weeyaan waanu kala noqonay isku darsi muxuu ahay wadajirkiyagii hore oo aan awalba sharci ahayn runtii waana waxyaabaha aada iyo aada la yaabka u ah beenta iyo ku salaysan nidaam la-aanta iyo dowladxumida dalka kala noqday dalkii kale wadajirkoodii inay maanta sheegtaan waa arrin aada iyo aad waa wax lagu qoslo weeye waana beenta ay ku maamulaan dalkaana ingiriis u degi leedahay waxa weeyaan cadaalad darada xaq darada nidaam la-aanta waxaanu aragnaa itaal daro iyo iyo iyo daaladhac ay daaladhacayaan maamulka xamar ee hogaaminaya xasan sheekh marka waxaanu arkaa un hadal un nin waala miskiid baanu arkaa laakiin wasiir waxaa jirta in dad badan oo kasoo jeeda somalilan ay ku sugan yihiin koonfurta ma isleedahay iyaga ayaa xaq u leh inay iyaga laftirkooda qeybta soomaalida kale ay helayaan ay qeybtooda ka helaan oo aan meesha lagu xaqirin maya waxaad ogtahay marka inaanu soo saarnay in dalkii la odhan jiray soomaaliya iyo somalilan inaanu imika kusoo rognay baasabooro iyo sharciyad taas macnaheedu yahay laba daloo kala gaara inay yihiin marka dadka soomaalida ee iska calooshood shaqaystayaasha hadday u tagaan iyo dunida kaleba way ka shaqaystaan marka muxuu ahay maraykan baa loo shaqa tagaa carabtaa loo shaqa tagaa ninka merkel u shaqa tagaya isagii jirtaa laakiin arrintan oo arrin siyaasad iyo soverenatiga iyo muxuu ahay gobonimada dalkan ku lugla maaha wax somaliland khusayana maaha cid somaliland wakiil uga ah soomaaliyana ma jirto anigu waxaan usoo jeedin lahaa inay inay gurigooda tagaan muxuu ahay dhibaatada dalkooda ka jirtana waxyaabaha ugu aan waxaan beenta iyo iyo iyo iyo dacaayadaha ay xaggii dadkaas ugaa ay ku duuseeyaan hawgaaan dadkii soomaaliya la odhan jiray haddii ay kuraasi ku heshiiyeen hawga ka dugaa siiyaan laakiin somaliland wax alla wax ka khuseeya iyo cid ka mas-uula iyo cid halkaa u joogtaa midna ma jirto waan ogna
sidee oo aragtaa aragti ahaan adiga qaabka ama hanaanka waxqaybsiga ee dhowaantan lagu heshiiyey ee ku salaysan afar iyo barka iyo in weliba maamulada qaarkood sida somaliland iyo puntland xubno saacida la siiyo horta anagu dee kama midnihino maamulkii talyaaniga gumaysan jiray kamaanaan mid ahayn waxaanu ahay somaliland protectory bank labada dawlad baan wada kala ahayn imika labada waan kala nahay waanu kala noqonay mar baanu sii yaro tagnay markayna cadaaladdarada maanta ka socotaanu aragnay dib baanu uga noqonay laakiin markaan xaggooda ka eego siyaasi ahaan waxaanu arkaa inay tahay arrin qabyaaladeed oo ay dhexdeeda qabyaalad isku maamulayaan oo ay qabyaalad isku riixayaan oo doonayo xaqii ummadihii soomaaliya soomaaliya dowladdii soomaliya talyaan gumaysan jiray xaqi ay wadanahay in qaar lagu dhacayaa baanu aragnaa oo lagaga qaadayo ayaanu arkaa xaqoodii dulmigaasna waa ka ilaa imika dhibaatada iyo iyo iyo iyo balambalka shacbiga haysta waase u sababtaa marka waxaan leenahay waxaanu qabnaa waxaan waan u ducayna ilaahay xagga waafajiyo dhanka kale waxaa jirta mudane in maamulka somalilan maalmahanba ay wadeen inay masaafuriyaan dadka aan sharciga ku joogin somalilan oo ay ka mid tahay dadka ka yimid dhinaca etoobiya iyo arinta kale iyana waxoogaa aamudda in aad dadku ay u hadalhayeen ku saafan musaafiriinta dadka kale kasoo jeeda soomaaliya xaggee howlahaasi idin marayaan annaga waxa meel fiican bay marayaan annagu cid gaarama masaafirno dhibaato uma geysanayno dadka ajnabiga sodriska somaliland waxaanu iyo dawlad aanwaan kuu sheego dawlad ka waxaana gooni isu taagtay iyaguna is ictiraafsan caalamka ilahayna ictiraafay ictiraafka cidii kale bini aadam he nala wadaagsan aanu soo dhaweynayno laakiin waxa weeyaan sida caalamkaba ka jirta qof kastoo ajnabi ah ama soomaali ahaado ama cid kale ama jisad kale ahaaye waynu ama sharci ku soo galaa ama sharci ku jooga laakiin haate idaanu cunsuryadii dhibaato ku haynaa midna ma jirto waa sharci dunida ka maadaama aanu nahay soomaaliya iyo etoobiya iyo kenya iyo dalalka kale saan ula dhaqnaa mana iyagana ula dhaqmayna marka xisaan kale meesha ku jirtaa ma jirto wasir waxaa kusoo celcelisay in soomaaliya laba dal iyo somalilan ay kala yihiin dadkaan u dhalan somalilan oo xataa soomaaliya kasoo jeeda la celinaayo dad adiga aad ka mid tahay oo reer somalilanna waxaa la sheegaa inay ku safraan baasaboorka soomaaliga ah sidee arrintaasi isku waafajinaysa inaad dhahdaan dadkuna waa ajnabi soomaaliya ka yimid ha ka baxaan somalilan mas-uuliyiinta somalilanna oo adigu aad ka mid tahay aad baasaboorro soomaaliya ku safartaan acuudu billahi keligii ma qaabin iskida safar aan ku safro mana mana qaadan mana taaban waana nabcahay baasaboor baan leenahay somalilan baan yidhahdaa kaasaan ku safraa kaasaan dunida ku maraa kaasaa lay ictiraafsan yahay marka adar been baa lagu sheegay acuudu billahi mase ka adar ma qaadan
cali maxamed waran cadde wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo u waramayay waryahaga falastiin axmed yimaan